Tababarkan oo soconaya muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa lagu baranayay wax soo saarka beeraha waxaana lagu soo gabagabeeyay magaalada Tani Jawhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle. Gabagabada tababarka waxaa kasoo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasin Daqare. Ugu horeyn iskaashatooyinka ka faa'iidaysatay tababarkan ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ku barteen islamarkaana u mahad celiyay wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabelle.
waxyaabo badan waxaan ka faa'iidaysanay barnaamijyada beeraha sida sida loo beero sida loo xanaaneeyo sida loogu shaqeeyo dhammaan agabyada waxa dhan waa ka faa'iidnay
waxaa ka socda sida iskaashatada kaashi waxaana la baray tababaraan oo la furay saddexdaan beri beeraha tacabkoodaana la baray masiibooyinka si loogu hortagayaana la baray waana ka faa'iidaysanay بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa hawlxeeg qaasim maxamed cumar Ee, waxaana ka socdaa ee, iskaashashada holwadaag maanta kule saddex meeshaan waxaan u fadhinay tababar ee, ka mid ah ka hortaga biyaha tacabka beeraha sidii alxamdulilaahi ee, waxaan u qabsan lahayn iskaashatada ah waxaan ka socdaa iskaashatada oo jingibi haa wax alla wax ilaahay oo noo dhiibo oo indhahaan yoontahay dhegahaan kuma qalnaba inoo horta oo maadaama oo wadnahaan iyo qalbigaan ku seefno waxaad kaloo jiro beeraha tacabkooda hubi iyo roobba ilaahay ahaayo roobka markaa ilaahay noo keeno waa nimco hubiga markaa ilaahay noo keenana waa nimco dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabelle maxamed bashiir qaasin daqar ayaa beeraleyda ka faa'iidaysatay tobabarkan kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan wax soo saarka beerahani gobolka shabeellaha dhexe Een, xubnaha wasaaradda ka socda beeraha ee dowladda hirshabeelle Een, shaqaalaha xubnaha saddex iyo tobanka iskaashata ka socoto Een, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii eh, tababarkan saddexda maalmood idin socday wixii aad ku baranayseen waxaa loo baahan yahay inaad gaadhsiisaan beeraleyda kale maxaa yeelay een, saddex iyo toban iskaashato oo min saddexa ayaad ahaydeen soddon iyo sagaal ruux waa iskaashatadiiba saddex ayaa ka socoto dadka aad dib ula noqonaysaan laba kun iyo toddoba boqol iyo afar ruux ayay ka kooban yihiin saddex iyo- saddex iyo tobanka iskaashato wixii aad barateen waxaa loo baahan yahay inaad iskaashatada kula noqotaan Ee, wixii aad barateen aad gaarsiisaan loo baahan yahay Een, wixii aad barateen aad ku dhaqantaan aadaa u mahadsantihiin wixii aad barateen bulshadu inay ka faa'iidaystaan loo baahan yahay tababarkii saddexda maalmood ahayna meesha ayuu noogu xiran yahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ma ahan markii ugu horeysay oo tababar noocan oo kale loo qabto beeraleyda ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe